dabeeqadii sanadkii labada kun tomiyo afartii magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayawey baa la ka dhisay maamulka koonfur galbeed soomaaliya isaga koobanye gobolada baaybakool ee shabeellada hoose xasan cabdi maxamed weyb waa wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee shirjarayd isaga qobdi afis ee magaalada baydhabo ku ka hadalay walyaabo isaahan qobsoomi maamulkan uu soo gaamiyahaya mudane sharif xasan sheekh aadan intii uu sehel ka ahaaye wasiirkii ee sheegay intii maamulka uuse ka guulaysada intii wadahadal la sameeyay dadka ka nool gobolada koonfur galbeed soomaaliya dowladda koonfur galbeed soomaaliya sida la ogyahayba waxay jirtaa bilo kooban oo aan ka badnayn ilaa lix bilood iyo xoogaa u adag tahay oo dal dhowr iyo labaatan sano burbursanaa in nidaamkiisii dowladnimo iyo nidaamkiisii kala dambeynta dib loo soo celiyay waxay rabtaa sanabaad ma aha keliya bilo kooban keliya ilaahay baan ugu mahadinaynaa bilihii aan soo dhaafnay waxaan isleenahay waxaan helnay waxyaaba lagu faari karo oo ay ka mid yihiin in la helaa marka ugu horeysa calan babanaya ee reer koonfur galbeed ay iska leeyihiin oo maanta adduunyada laga ictiraafsan yahay sidoo kale hogaan xagid leh oo adduunyadana laga yaqaano inaynu u doorano madaxweyne koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale inaan samayno dib u heshiisiin la taaban karo walaalaha iyaga xilligii kala duwanaanshaha fikirka uu jiray la isu keenayo in badan alxamdulilah maanta anagoo dhanba aan garwaaqsanay in dowladnimadu ay waxtarayso marka waxyaabaha aan ku faanayna waxaa ka mid ah inay dadkooda qalbigooda isku soo dumo dowladnimadana maanta aan wada ogolaano adduunyadana maanta haddii loo baahdo dowlad goboleedyada inay ka hadlaan aayaha ummadda soomaaliyeed meel waliba intaan tagno annagoo calankeena sidana inaan kaga qaybgali karno dhinac kaleed wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdi saas oo kale ku hadalay safaradii isaga madaxweynaga koonfur galbeed sharif xasan sheekh aadan usakaseedi wadamada kenya iyo etoobiya waa ko wasiirka omar kaled ali muqas ku hadalow dabcan dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay ka mid tahay dowladaha xibinta ka ah dowladda soomaaliyeed ee federaalka ah siaad ogtihiinba xilli maalmo ka hor waxaa dib ugu soo laabtay magaalada baydhabo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya isagoo hogaaminaya wafdi ballaaran ee dalkana bannaanka ka jiray sida dowladaha ethoobiya iyo kenya taas waan ogala soo wada hadlaynay wax koonfur galbeed soomaaliya khuseeya khaasatan dowladda ethoobiya oo aan leenahay deris oo aan nahay oo xuduud dheerna ay naga dhexayso oo aan aaminsannahay inaan iska kaashanayno dhan walba hadday tahay amniga marka arrimahaas ay ahaayeen waxaan meesha u tagnay waxaan rajaynaynaa marka inaan guulo badan kasoo gaaray sidii amniga guud ahaan soomaaliya iyo gaar ahaan gobolada koonfur galbeed soomaaliya intooda badan ay gacanta ku hayaan ciidamada amisom ethoobiya sidii aan isaga kaashan lahayn cadowgan ummadda soomaaliyeed gaar ahaana reer koonfur galbeed dhibaatada ku hayo sidii la isaga kaashan lahaa dalkana loogu xureyn lahaa